أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين أmا bعd casharkeenna caaw wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo toban iyo shanaad ee suuraة النisaء ka mid ah aayadihii noo soo dembeeyey waxay ku saabsanaayeen qisadii ninkii la dhihi jiray طcmaة بnu ubayriq ee isaga dirciga xaday ee ninka yahuudiga ah deriskiisa ah inuu ku nabo doonay oo markaa dadkiisa ay ka ergeeyeen ergeyn qalad ah oo nebigii ay ku yidhaahdeen sala allahu calayhi wasalam yaa rasuula allaahi ninkan u dood oo ninkeenna innaga u dood ninkaa yahuudigana ha lagu tuuro arrintan ee nebiga aayaduhu ay ku soo degeen oo arrintaa laga reebay oo aada looga loogaga reebay walaa takun lilkhaa'iniina khasiima siyaaqu marka aayadahaas ayuu la socdaa aayaddanna inkastoo ay aayaduhu caam yihiin oo alfaad caama ay ku soo aroorayeen waman yagsib khatii'atan ow ihman huma yarmi bihi barii'an faqad ixtamala buhtaanan wa ihman mubiinan iyo siyaaq marka caam ah aayaddu ay ku imaanaysa haddana asbaabtii ugu horreysay kusoo degtay qisadaasay ahayd marka aayaddanna way la socotaa macnahaasay la socotaa ninkii tucmatu bnu ubayriq ahaa markii ay arrinta ku caddaatay waa iska cararay si aan gacanta markaa looga goynin isagoo markaa ka cabsanaya inuu ceeboobo oo gacantii laga jaro ayuu cararay maka ayuu u cararay diintiibuu ka ridoobay oo diinkiibuu ka laabtay kabacdina de mashaakil fara badan baa ku dhacayo ilaa tuuganimadiiba uun meeshaas uu kasii waday nin uu u martiyey oo xajaaj ibnu culaaq la yihaha buu isku dayey inuu wax ka xado waa la qabtayoo waa ku fadeexoobay waa iska daayey ninkii maadaama marti iyo wax nooca uu ugu yimid qolo kale oo haddana shaam uu u raacay buu danaaniir iyo meel wax ugu jireen ayuu ka xaday qoladaas ayaa markii dambe marka ayaa say dhagax ugu wadeen bay dileen oo halkaas ku dambeeyey isagoo diintiina ka baxay tuugnimadii iyo wixii uu isku wasakheeyeyna aan dhaafin ayuu ku aakhirtay sidaasay mufasiriintu in badan ay sheegayaan qaar kalena waxay leeyihiin doon ayuu koray awowgiis isagoo u socdo dadkii doontii ayuu wax ka xaday markii la arkayna waa laga tuuray baddaas ayuu marka ku dambeeyuu ku dhintay aayadda sababu nusuulkeeda sidii uu doonaba ha noqoto dee tuugnimaduna qofku haddii uu barto uu barto waxay u badan tahay marka dambe inay meel xun ay gaarsiiso oo xadiidkii nebiga sal ll ly slam wuxuu ahaa lacana allahu saariqa yasriqu lbaydata fatuqdacu yaduhu tuugga allah lacnado ukun ayuu xadayaa gacantaa laga goyna ukuntu marka qadar gacan lagu gooya ma dhamma laakiin ukuntaas ayaa waxay gaarsiinaysaa inuu wax weyn ou xado oo gacanta laga jaro markaas macnaha marka ahlu cilmigu sidaasay u macneeyeen tuugnimada keliyana ma ahanoo qofka dembi walbou caadaysto oo uu caado ka dhigto unan ka towbad keenin oo uunan ka qoomamon uunan ka qoomamaynin ugu dambeyn isagaas unbuu marka ku aakhirsanayaayo yacni khaatumadana ay uga tegaya ilaahan ka magan galnay marka alla wuxuu leeyahay waman qofkii yushaaqiq khilaafo alrasuula rasuulka qofkii khilaafo ee la dhinactamo oo dhinac ka maro min bacdi maa tabayana min bacdi maa kolkii kadib tabayana lahu oo u caddaaday mankaasi alhudaa hanuunku kolkuu u caddaaday caddaashada hanuunku uu u caddaaday ka gadaale wayatabic raaco gayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta jidkooda jid aan ahaynna qaado nuwalli yacni uga weli yeelneehi isaga maa ayaan uga weli yeelaynaa oon u dhiibaynaa tawallaa oo isagu ka weli dhigtay wixii uu ka weli dhigtay oo uu raacay baan uga weli dhigaynaa wa nusli waan gelinaynaa hi isaga jahannama jahannamaan gelinaynaa wasaa-at way xumaatay hiya jahanamadu masiiran meel loo ahaada ahaan bay u xumaatay allah wuxuu leeyahay waman qofkii yushaaqiq khilaafo oo la dhinactamo aslu shiqaaq waxay tahay qofkaana inuu dhinac istaago ka kalena dhinac istaago labada qof markay iskhilaafsan yihiin laba dhinacay kala taagan yihiin oy kala joogaan markii qofka rasuulka la dhinactamo oo dhinac ka istaago nebiga sala allahu calayhi wasalam oo bimacnaa khilaafo ayaa loo jeedaa oo yacni sunnadiisii iyo dariiqiisii iyo diinkiisii khilaafo min bacdi maa tabayana min bacdi tabayuni اlhudaa hanuunkii caddaantiisii ka gadaale lahu isaga uu u caddaaday kadib yacnii khilaafay nebiga sala allahu calayhi wasalam meeshaa marka waxaa laga fahmayaa qofka mukhaalafada iyo inuu khilaafo sunnada haddii ay ka keenayso iyadoon wax u caddaanin oo xaqii baan aada ugu caddaanin cid u caddaysounan helin waxbaa marka ka dheeh galay waa macduur intaas laakiin marka xaqa uu u caddaado ka gadaale ninkii nebiga la dhinactamo ninkaani marka aayadihii markay soo degeen oy wax kala caddaadeen ayuu nebigii iyo diinkiisiiba ka tegay ou khilaafay ninkaa qisada ay ka waramaysay marka min bacdi maa tabayana min bacdi maa tabayana lahu lhudaa min bacdi tabayuni اlhudaa hanuunkii caddaashadiisa lahu isaga oo u caddaado ka gadaale yacnii markaa kadib nebiga khilaafo oo wayatabic raaco haddana gayra sabiili lmu'miniina mu'miniinta jidkooda jidaan ahayn laba mas'aleba meeshan marka waa laga qaadanayaayo alimaamu shaafici aayaddan wuxuu ka istinbaaday ama uu ka qaatay calaa xuji yacni wuxuu ka deliishaday calaa xujiyati alijmaac ijmaaca muslimiintu inuu xujo yahay oo daliil uu yahay markii markii la su-aalay ee la yidhi ijmaacu lumma culimada muslimiinta masaladay ku ijmaacaan ijmaacaasu inuu daliil yahay ma u haysaa buu ayaa la yidhi wax daliil ah xaggeed ka qaadatay bacda faker iyo aqrin iyo tadabbur oo qur-aanka ku tadabburay kadib ayuu dhowr habeen kadib uu ninkii u yimid markaasuu yidhi haah aayad baan haayaa buu yidhi oo ijmaaca xujiyadiisa tusayso aayaddan uu aqriyay marka wayatabic gayra sabiili lmu'miniin mu'miniinta jidkay maraan jidaan ahayn qofkii maro inuu baadiyeysan yahay haddii baadinimo lagu xukumayna waxaa laga qaadanaa jidka ay mu'miniinta oo dhan isku wada raacaan qaadashadiisa iyo raaciddiisu inuu waajib yahay halkaa marka aayaddu sidaas u daliishaday ee aayado kalena waa tusayaanad oo kadalika jacalnaakum ummatan wasatan iyo axaadiidta qaarkood marka laysu geeyo xoog laho laa tajtamicu ummatii calaa dalaala iyo ummadda la tilmaamayana waa culimada mujtahidiinta ah a-imada islaamka marka wixii aynan isku khilaafin oo ay ku wada ijmaacaan waa xujo in la khilaafaana ma bannaana taas marka waa waa mas'alo bacdi al-a-ima baa waxay yidhaahdeen istidlaalka aayaddan ijmaaca xujiyadiisa loo daliishado war baa ku jiro sababtoo ah waxay yidhaahdeen laba shay baa lagu xiray nuwallihi maa tawallaa jawaabtaas dambe laba shay majmuucooda ayaa lagu xiray oo in nebiga la khilaafo mu'miniintii jidkooda jidaan ahayn la maro marka labadaas la helo laysku helo ayaa nuwallihi maa tawallaa ay imaanay ee mid mid markaa yacni uma noqonayso sidaasay dhaheen shayga lagu xiro laba shayna majmuucooda marka la helo unbaa markaa natiijadu imaanay adigu marka aayaddan dalaaladeedu waa un dalaalo ijtihaad ku timid ijmaacu inuu xujo yaha tusayso laakiin xadiidkaas laa tajtamicu ummatii calaa dalaala iyo iyo sidoo kale aayadda wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan mar haddii ummaddan la yidhi ummad cuduul oo akhyaar ah lagu sheegay waxay kulligood ku wada kulmaan waa xujo qalad ma noqon karo ijmaacuna laba u qeybsamaayo ijmaac iska waxaa jira marka yacni maqduucun bihi ah iyo mid madnuun ah maqduuc waxaa laga wadaa yacni waa shaygan in lagu ijmaacay qof kasta waa ogaan kartaa oo arrin marka baxhi iyo yacni kitaabo akhris iyo u baahan ma aha ijmaacan noocaas oo kale ah qofka khilaafo waaba ku gaaloobaaba nacam oo qofkan yacni munkirulijmaac yacni waa gaal marka la leeyahay waxaa loo jeeda ijmaaca qaciga ah kaasuna muxuu noqonaa maalan salaaduhu inay waajib yihiin zinadu inay xaaraan tahay tuugnimadu inay xaaraan tahay waxyaabahan marka qof walbaa culimo iyo caamaba ay diinta ka wada fahamsan yihiin ee axkaamta ah iyaga ijmaacoodaas qaciga ah ee qofka khilaafaa ama inkira gaalow ku noqonayaa waxyaabaha aan soo sheegay midka madnuunkaana waxay tahay de midka dadka caamada ka maqan oo qof un cilmi bartay unbaa garan kara masaladan in lagu ijmaacay ee nin walbaa ma gara karo wixii noocaas oo kale ah ama istimbaad gadaashiis imaado waa loogu cudur daarayaa dadka kaas nacam oo qofkii yidhaahdo masaladaasi ma jirto ku tago waa gaal oo ijmaac buu khilaafay la dhihi maayo ijmaacaasaa madnuun ah oo nadar iyo ijtihaad iyo waxyaabahaas u baahnaanayo labadaa qaybooday ijmaacuna ay u qaybiyaan mas'alada kaloo laga qaadanayaana waxay tahay sabiili hayra sabiililmu'miniin markii la yidhi awalan marka tilmaantan oo iimaanka ayay ku dhaceen marka ugu horeyso dadkii qur-aanka lagula khitaabay ugu horeynba waana saxaabada waayo aayaddan markay soo degaysay dadkii mu'miniinta ahaa ee joogay asxaabtay ahaayeen asxaabtii marka ijmaacooda iyo waxay iyagu diin ka dhigteena diin ah wixii aynan diin ka dhiganinna diin ma aha oo waayo ninkii asxaabta dariiqii ay asxaabtoo dhan shay ay ka leexdeen ninka ka diin dhiganayo ama ka caqiido dhiganayo caqiido ay saxaabadii ka leexdeen oo in aan lagu haynin kaga ka diin dhiganayo qofkaa waa ku dhaboobayaa waddadii mu'miniinta wadda aan haynuu maray waayo saxaabada mu'minnimadooda waaba la hubaa iyada wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu dadkaa marka ilaahay ammaanay meeshii ay lugta saareen in lugta la saaro weyn waxay caqiideeyeen in caqiide ay noqoto yaa la rabaa saxaabada marka taabiciintii iyo atbaacu taabiciin labadaa qarni baa kusoo xigaan waayo nebiga xadiidka cimraan bnu xuseyn wuxuu ahaa khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa ugu kheyr badan qarniga aniga aan noolahay kan ku xigo iyo kan kusii xigo saddexdaas marka nebiga ayaa wuxuu u damaana u damaanay inay wanaag ku socdaan iyo kheyr yaa la tilmaamay wanaaggaa badnaa wanaaggaa muuqday xumaanta iyo bidcada waa qamacsanayd markaas oo waxay ahaayeen marka dad bar madoow bay bidcadu dadkaas ku dhex ahayd haddaba marka saxaabada ma aynan aqoonin falsafad iyo kalaam caqiido caqli laga qaato maxdi ah oo waxyiga xagga layska dhigo oo qur-aankana la yidhaha dalaaladiisu ma cadda sunnadana la yidhaha maya xadiidkaa nebiga marka la wariyo la yidhaha maya hal qof ama labaa nebiga ka wariyey waa xadiid khabarulwaaxid waayo waa aaxaad axaadiidta nebiga aaxaaday u badan tahay caqiide iyo ilaahay asmaadiisa iyo tilmaamihiisa marka la baranayo axaadiidtiina sidaas in looga tago waa aaxaad la yidhaahdo qur-aankiina la yidhaha dalaaladiisu aada waadix uma aha waxyaabo badan bay ixtimaali kartaa la dhaho haddiiba laga indhalaabo qur-aankana la yidhaha ta'wiil iyo taxriif ha lagu dhufto oo macnahoodii ha la bedelo oo sidan maahane sidan baa loo jeedaa ha la yidhaahdo dariiqada noocaas ah saxaabada ma laga ma lagu aqoonin dariiqada noocaas ah asxaabta nebiga falsafad iyo kalaam iyo waxyiga nebiga oo la kala qaado oo la yidhaha kana ma qaadanayna axaadiidtan aaxaadkaa kanna waa qaadanaynaa ma leh bal cumar radia allaahu canhu xadiid majuusu hajar in jizye laga qaadaayo cabdiraxmaan binu cawfa u sheegay waana aqbalay waana xukumay arrintaa iyadan axaadiid badanoo hal qof uu u sheegay ayuu qaadan jiray ma dhihi jirin axaadiidta intuu kala qaado boqol qof markay ii sheegtaan aqbalayaa hal qofna ka aqbali maayo waxaa lagama haynin barnaamijkaas iyo yacnii nidaamka noocaas ah dad gadaale oo rabo in ay dariiq kala jeexdaan yaa sameeyey sidoo kale sabiilulmu'miniin waqtigii saxaabada lama aqoonin dad marka iyaga qubuuraha iyo meelaha marka yacnii dadka saalixiinta ee owliyada ah dad baryo oo carradooda qaato oo madaxa marsado oo iyagu markaa qubuurtooda dawaafo waxa noocaas ah barnaamijkaasna saxaabada ma aynan aqoonin waayo qabri waxaa ugu weyn qabriga nebigeenna sala allahu calayhi wasalam saxaabadiina lagama haayo inay nebiga qabrigiisa dawaafi jireen carrada ay ka qaada jireen ma hayno idan ciddii la timaado waxay khilaafsan tahay sabiilulmu'miniin masaa-isha yacni axkaamta asxaabta oo dhan ka timid ee faraca ah taas caqiidadii tusaalaheeda waaye masaa-isha farciga ah oo saxaabadu ay ku ijmaaceen wax inkiraayana jidkii mu'miniinta ma aynan qaadin dadka rajmiga inkiraayo diyada naagta inay nis tahay nisfu diyati rajul inkiraayo waxyaabaha sidaas oo kalea ee faraha badan ee saxaabada nebiga ay iyagu ka diin dhigan jireen cagsigeeda dadka ka diin dhiganayo oo ayagana casraaniyiinta noqday oo inay casriga la jaan qaadaan rabo oo iyagu marka dhahayo qawaaniintaasay ka hor imaanaya iyo waxyaabahan bay ka hor imaanaya kuwa dhahayana dariiqii mu'miniinta iyaguna waa khilaafeen marka waxaa weeyaan caqiidada iyo masaa-isha furuucday saxaabadu ku ijmaaceen inaan laga leexanin waayo oo iyaga meeshay cagta saareen la saaro waayo alla aayaddan wuxuu ku leeyahay wayatabic gayra sabiili lmu'miniin xadiidka nebiga maa ana calayhi wa asxaabiina aayaddaanuu macnayna waayo nebiga badbaadada wuxuu ku sheegay wixii aan aniga iyo asxaabteyda ku taagannahay ayuu yidhi marka wixii nebigu uu ka diin dhigtay asxaabtiisana uga tegay oy ku camal faleen waa in marka iyagaas laga hormariyaa wax kasta ayb laakiin haddii qofka uu ka dhigtaba dadka uu ku dayanayo innaga hadda caqiidadii waxaa laga baranaa kutub ay ku taalo asalafu aslamu waalkhalafu aclam wa axkam culimmadii salafkee hore saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin dariiqadoodaa lagu nabadgalaa laakiin dadkii dambaa cilmi badan oo xikmad badan yani waxaas maxay noqonaya marka dariiqada saxaabada waa dariiqo lagu nabadgalo laakiin waa laga cilmi badan yihiin leeyihiin asxaabta yaa waayo ninka diin uga aqoon badi karo asxaabu rasuulillahi nacam yani kutub badan oo innaga markaa yacni dalkeenna laga aqriyo oo weliba dadka loogu sheego caqiidada toosan inay halkaa jirto ayay ku taallaa weliba salafu aslam walkhalafu aclam markuu leeyahay waa fasirayo wuxuu leeyahay salafku waa asxaabta taabiciinta iyo atbaacu taabiciin waayo uu leeyahy saddexdii qarni tuxfatulmuriidka baajuuri sidaasaa ku taalo ee jawharada laqaani ou sharxaayo wa kullu nasin awhama tashbiiha awil ow awilhu ow fawidhu rumtan ziihan marka uu macnaynayo wuxuu leeyahay ta'wiilkou hormariyey waa dariiqatu lkhalaf tafwiidkou dib mariyey waa dariiqatu salaf leanna maxaa yeelay dariiqada waxaa raajax ou leeyahay dadka dambe xaggou u socdaa marka xaggou noo wadaa marka nacam dadkii hore nebiguna wuxuu leeyahay khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum meeshaas marka yacnii in aada loo fiiriyo yay mudan tahay waxaad ka caqiido dhiganayso iyo waxa aad ka diin dhiganayso waa inaad saxaabadii ugu horeynba aada uga daya rasuulkii sala alla l slam iyo asxaabtiisa inaa uga dayato ummaddana ma hagaagayso ilaa ay halkaas maraan imaamu maalik baa waxaa laga hayaa inuu dhihi jiray walaa yuslixu aakhira hadihi اlumma ilaa maa aslaxa awalaha ummaddan aakhirkeeda ma hagaajin karo ilaa awalkeeda wixii hagaajiyey unbaa kuwooda dambena hagaajinayo wamaa lam yakun yowma idin diinan laa yakunu lyowma diina wixii aan maalintaas diin ahayn maanta diin ma noqonayaan ayb walidaalika marka tasfiyadu waa muhiim dadka horta maxaaba la tarbiyeeyaa maxaa wixii lagu tarbiyeyn lahaa horta waa in ay ka waa inay yacni waxa saxdaa iyo waxa qaldan horta waa in la kala hufo wixii saxda ahaa marka la ogaado ayaa dadka lagu tarbiyeeyaa ayb masaladaana marka yacni aayadda waa ku jirtaa cumar bnu alimaam ibnu abi xaatim fii tafsiirihi sanadkiisa wuxuu ku wariyey can cumara bni cabdilcaziiz qaala wuxuu yihi cumar bnu cabdilcaziiz sana rasuulu llahi sal ll ly slam wawulaatu lmri min bacdihi sunanan rasuulka iyo dadkii ka dambeeyey madaxda noqday abubakar iyo cumar iyo waaye sunnooyin ayay nebiga yacni sunnooyin bay jideeyeen alahdu biha tasdiiqun likitaab illahi in la qabsado sunnooyinkaa dariiq dariiqaas waxaa weeyaan rumayn ilaahay kitaabkiisa la rumaynayo waay inaad dariiqooda qabsato waa rumayn kitaabka la rumaynayo waayo kitaabkan nin walbaa siduu rabo inuu dadka u fahamsiiye ma aha waa in sidii nebiga u caddeeye loo caddeeyo asxaabtii nebiga say u caddeeyeen in loo caddeeyo tasdiiqun likitaab illaahi waaye wastikmaalun liطaacati illaah dhammaystir ilaahay daacadiisa la kamilayo waay wa quwatun calaa diini illaah waa yacni xoog ilaahay diinkiisa korkiisa lagu yeesho waay laysa liaxadin tagyiiruhaa sunnooyinkaas saxaabada iyo nebiga asxaabtiisa laga soo gaaray qofna xaq uma leh inuu dooriyo walaa tabdiiluhaa bedelaaddeedana ma leh wala nadaru fii maa khaalafahaa wixii sunnooyinkaa nebiga iyo asxaabtiisa khilaafana in la fiiriyaba ma astaahlaan wixii marka lalahayaan la fiirinin haddii laga dhigo iyagii diin ummadda looga dhigo war ummaddan miyaan la lugooynin marka nacam nin marka diin u sheeganayaa lugooynaya ummaddii marka nacam man iqtadaa biha muhtadin qofkii ku daydo sunnooyinkaa waa hanuunsan yahay waman istansara biha mansuurun qofkii ku gargaarsado waa waa mid loo gargaarayo waman khaalafahaa qofkii khilaafana itabaca gayra sabiili lmu'miniin ou raacay wallaahu allahu maa tawallaa wasalaahu jahannam wasaa'at masiira ilaahay marka yacnii qofkaa wixii uu isu dhiibo u dhiibaa jahanamana waa geliyaa wasaa'at masiiran aayadda macnahaas buu ka bixiyey cumar bnu cabdilcaziiz raximahu llahu tacaala nuwalli u dhiibneehi isaga waxaan uga weli dhigaynaa maa wixii tawallaa ou isaga isaga weli dhigay ayaanu uga tegaynaa wanusli waanu gelinaynaa yacnii gelineehi isaga jahanama jahanamaan gelinaynaa wasaa'ad way xumaatay hiya jahanamo masiiran meel loo ahaado walidaalika dadka marka la rabo in la dhumiyo waxaa la yidhaahdaa caqiidadan saxaabada iyo taabiciin iyo atbaacu taabiciin a'imadii salafkaa qoreen la leeyahay maxaa laga rabaa maxaa loo qoraa ayaa la leeyahay qur-aanka maa lagala baxo caqiidada qur-aanka iyo xadiidka nebigaa joogaan ayaa yaallaan caqiidada meeshaasaan kala baxaynaa ninkii maqlaa wuxuu u malaynayaa dad kitaabkii sunnada rabo laakiin xaqiiqda ka dambaysaa waxay tahay qur-aanka iyo sunnada sidaan rabno aan u fasiranna waay macnaheeda waayo maxaa looga tegaa dariiqadii asxaabta maxaa looga tegaa taabiciintii asxaabta wax soo bartay dariiqooda waxbaa meeshaas ku jira marka haddiise sidaa la yeelaayo axkaamta iyo fiqiga maxaa loo qoray maxaa loo dhihi waayo axkaamta qur-aanka iyo xadiidka ha lagala baxo iyadaaba ka sahlane lama dhihin oo axkaamtii marka kutub fiqi bay noogu qoran tahay oo qur-aankii sunnadii baa nalooga soo bixiyey caqiidadiina qur-aankii sunnada in nalooga soo bixiyey maxaa mamnuucaya dadka noocaas oo kalea marka qofka inuu aada isaga jiro waayo waa sun loo ekaysiinayo wax fiican loo ekaysiinayo waa kelimatu xaqin yuraadu biha baatilun ayb in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa in allaha alle laa yakfiru ma dhaafayo an yushraka in lala wadaajiyo bihi isaga cibaadada keyrkii lala wadaajiyo wayakfiru alla waa dhaafayaa maabuu alla dhaafayaa duuna daalika kaagaas kasoo haray oo shirkiga kasoo haray liman ayuu u dhaafayaa yashaau ee yashaauhu ou doonayo waman qofkii yushrik yacni la wadaajiya billaahi alla la wadaajiya cibaadada keyrkii faqad xaqiiqe ahee dalla waa dhumay dalaalan dhumid ayuu dhumay baciidan aada u fog baadi fog ayuu qofkaasi uu dhumay ee ninkii marka dee ducmo riddadii uu ku dhacay oo uu galay yaa aayaddaanna marka yacnii weli ay kasii warramaysaayo qofkii hadda shirki la yimaado ku dhinto rajo qofkaasi de naxariistii alle ulaa-ika ya-isuu min raxmatii kuwa ilaahay naxariistiis waa ka quusanayaan ilaahay shirki kala hor tago ayb aayaddan mid lamidana waa soo marnay oo aayaddii in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik biاllaahi faqad iftaraa isma cadiiman yahuudda marka laga warramayay meeshaana waxaa la yidhi faqad dalla dalaala baciida in yadcuuna min duunihi ilaa inaatha wain yadcuuna ilaa shayطaana mariida lacanahu اllah in yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan oo ma tuugayaan min duunihi min duunillaahi alla sokadiisa ilaa inaathan dhadig unbay tuugayaan wax dhadig ah unbay caabudayaan wain yadcuuna wamaa yadcuuna ma caabudayaan ilaa shayطaanan shaydaan unbay caabudayaan shaydaanka oo mariidan madax adag yacni rabbigii ku madax adkaaday shaydaanka oo lacanahu llaahu alla ou lacnaday oo naxariistiisa uu ka fogeeyey aayaddan marka iyo aayadaha yacnii ku xigo mas'alo kaleo iyadana muhimu caqadi ah bay ka warramayaanoo waxay tahay shaydaanka in lagu raaco axkaamta alle in la bedelo oo axkaamtii alle jideeyey ee xalaasha iyo xaaraanta in inta la bedelo shaydaan lagu raaco arrintaa iyadaa khatarta ay leedahay iyo sida uu shaydaanku u danaynayo allah wuxuu leeyahay in yadcuuna maa yadcuuna ma baryayaan oo ma tuugayaan ama ma caabudayaan labadaba waa lagu macnayn karaayo leanna maxaa yeelay cibaadada waxaa ku jirto macno duco waayo markaad adigu ilaahay caabudaysid macnaha ku jiraa waa maxay ilaahu jannadaada igeli naarna iga badbaadi waa intaas waxaad ilaahay u caabudaysid mas'aladii marka iyo baryadii waa waa dimnisan tahay ducaa yacni ducaau cibaadaha ducaa-u mas'ala markay tahay oo rabbi baryaysana cibaado waayo waxay cibaado ku tahay nafci iyo dur iyo wax walbo xag alle un inay ka imaanayaanaad aamintay isagaadna ula qasaday iyadiina waa macnihii cibaadada tadallulna waa kaa muuqdaa iyo isdullayn marka in yadcuuna ma baryayaanna waa lagu macnayn karaa leanna baryadu waa cibaado adducaau huwa alcibaada xadiidkii nucmaan ee nebiga sal ll slam sidaasuu yidhi waxaa kaloo lagu macnayn karaa in yadcuuna in maa yacbuduuna ma caabudayaan ayb min duunihi inta bimacnaa maa waay marka in yadcuuna maa yadcuuna ma tuugayaan ama ma caabudayaan min duunihi min duunillaahi alla sokadiisa ilaa inaathan unbay caabudayaan dhadig inaahantaas marka dhowr macnaa ku jiro aalihadii ay mushrikiinta caabudi jireen carabta xagga magacyada dhadigay ka ahaayeen laata iyo cuzaa iyo manaat iyo asmaa wada mu-anah awan maadaama ay wax aan jirin ay yihiin oo xaqiiq aan lahayn oon macno lahayn oo iyaga un ay iska magacowdeen maadaama ay yihiin ayaa marka dhadigaa unma dhaafsiisna lafdigooda dhadiga ka muuqdo waayo ma dhaafsiisna marka in badanoo culimada kamida macnahaasay ku macneeyeenoo ilaa inaathan dhadigu sidaas wahay macno labaadna waxaa laga wadaa in yadcuuna min duunihi ilaa inaathan ay mawaatan wax dhintay laa ruuxa fiihi wax ruuxa aynan ku jirin ayay caabudayaan oo shayga markaa yacni macnahaas kelmaddan inaahanta macaanideeda waxaa ka mid ah min macaaniha waxa dhintayna waa lagu idlaaqaa yacnii wax aan ruux lahayn ayay caabudayaan waa ibnu cabaas baa laga wariyey meytan laa ruuxa fiihi ile waa dhagax iyo alwaax macnaha saddexaadna waxay tahay ilaa inaathan dhadig bay caabudayaan oo dhadigana waa maxay ayaga siday la tahay waayo maxay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi iyaga sooma dhihin malaa'igtii bay dhadig ka dhigeen iyagayna caabudayaan oo iyaga marka waxay yidhaahdaan aslan falsafadoodu waxay ka timid iyaga qofkii aan markaa yacnii wax dhalin waxay u arkayeen naqsi ilaaha wax abuurayoo khaaliqa ahna haddii la yidhaha wax ma dhalin nuqsaanaa ka imaanaysay islahaayeen shaydaankii marka wuxuu u sheegay marka wax waa dhalay inay ictiqaadiyaan uma haddana haddii ay yidhaahdaan wiilalow dhalay wiilashu sida badan marka inay aabbahood la dagaalamaan oo mulkiga ku qabsadaan oo damac ou galaa ka qaalib ah yaa dhici karto markaasay yidhaahdeen maya wiil waa ka waa waa ka hufaynaa yaa marka loo nisbeynayaa gabdho malaa'igtii baa marka yaa marka waxa ay fahamsanaayeen aynan iyagu arki karin xagga allana la tacalluqo waxay garanayeen jinni iyo malaa'ig qalbigooda iyo dihnigooda malaa'igtaa marka ku fiican malaa'igtii bay marka gabdho ilaahay ka ictiqaadiyeen inay yihiin walciyaadu billah meeshaas marka markay marayaan baa haddana de malaa'ig miyay arkayaan maya malaa'igtay masawirayaan marka dhagax taallooyinay samaynayaan baalalay u samaynayaan magacyadii ilaahay bay wax uga soo dhambalayaan allaat min allah bay ka keynayaan alcuza min alcasiiz dhagaxan suuradan leh ee malaa'igta suuradeeda leh suurada iyo waxay aamineen marka iyo cidda marka suuradu ay ka tarjamayso nooc calaaqa ah inay ka dhexayso haddana cibaadadii bay ayaga usii mareen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfaa dhagaxdan marka sidaasay ku timid mucallimi wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha caqiidat lcarabi fii jaahiliyatihim aada uga sheekeeya waxyaabahaas nacam aduu si siday ahaataba marka almalaaikatu banaatullaahida ay aaminsanaayeen maadaama ay malaa'igtu caabudaayeen dhadigna ay ka aaminsanaayeen baa ilaa inaatan sidaas loo yiri ayb waxaa kaloo laga tilmaamay ilaa inaatan bimacnaa awthaanan tafsiir afaraad waay qiraa'ana sidaas oo qiraa'aadka shaadka oo saxaabada qaarka laga wariyey in yadcuuna maa yadcuuna ma tuugayaan oo ma caabudayaan min duunihi min duuni illaahi alla sokadiisa ilaa inaathan ay ilaa awthaanan asnaam unbay caabudayaan ilaa inaatan dhadig unbay caabudayaan say ku caabudayaan asmaa'da asnaamtooda magacyadooda magacyo mu'anath ah ah wain yadcuuna wamaa yadcuuna ma tuugayaan oo ma caabudayaan ilaa shaydaanan unbay caabudayaan shaydaanka oo mariidan madax adagoo rabbigii ku madax adeygay shaydaanka oo lacanahu llaahu allah ou lacnaday ay qad lacanahu llaahu ilaahay ou lacnaday wa qaala yidhi ey lirabbihi rabbigii ku yidhi la attakidanna lawallaahi attakidanna samaystee oo samaystee min cibaadika addoommadaada xaggooda ka samaystee oo ka yeeshee nasiiban nasiib qeyb ka samaystee qeybta oo mafruudan la gooyey oo yacnii ay macluuman la yaqaano nasiib iyo qeyb la yaqaano ka goostee nasiibanta marka taqliil miyay tusay may ma tusayso waayo walaa tajidu akarahum shaakiriin walaqad sadaqa calayhim ibliisu danahu faاtabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin ala yihi ibliis marka dad badan baa raacay oo wax yar maahan dadka raacaye meeshaas marka nasiibantu marka taqliil ma keenayso wa qaala wuxuu yidhi ibliis lirabbihi rabbigiiba wuxuu ku yidhi la attakidanna lawallaahi attakidanna yeeshee oo yeeshee min cibaadika addoommadaada xaggooda ka yeeshee nasiiban qeyb nasiib kasi ka samaystee nasiibka oo mafruudan la jaangooyey oo ay macluuman la yaqaano qeyb la yaqaanan addoommadaadii ka samaysanaa sidaa ayuu yidhi wala udilannahum wala wallaahiye udilanna dhumiye oo dhumiyee hum iyaga wala umaniyanna yididiilo geliye oo yididiilo geliye hum iyaga wala aamuranna amree oo amree hum iyaga fare yacnii amree oo amree bitab yacnii fare oo fare muxuu farayaa marka bita bitabtiiki wala aamuranahum fare oo fare bitabtiiki gooyn fala yubatikunna gooyaan oo gooyaan markaa way gooynayaan oo gooynayaan waa jarayaan aadaana alancaami xoolaha dhagahooda yay jarayaan markaas oy jeexayaan wala aamurannahum amree oo amree bitaqyiiri doorin ayaan amrayaa fala yugayirunna fala wallaahi yugayirunna way doorinayaan oo doorinayaan khalqallaahi ilaahay uunkiisa abuurista allay doorinayaan waman qofkii yattakhid kasa ka dhigto ashaydaana shaydaan weliyan weli kii qofkii ka yeesho min duunillaahi alla sokadii weli ka yeesho faqad xaqiiqe ahee khasira wou khasaaray khusraanan khasaaro khasaarada oo mubiinan cad yacidu waa u yaboohayaa shaydaankii hum iyaga kuwa awliyadiisa ah wayumanii waa yididiilo gelinayaa him iyagii buu yididiilo gelinaa wamaa yaciduhum ma u yaboohayo ashaydaanu shaydaan iyaga ilaa guruuran kada unbuu u yaboohayaa wax kale u sheegi maayo ulaa-ika kuwaadaas ma'waahum meeshay u dulmayaan jahannamu jahannamo waaye walaa yajiduuna ma helayaan canhaa xaggeeda xaal ay yacnii ka ahaaday maxiisan meelay uga leexdaan ama leexasho heli maayaan wa qaala la atakhidanna min cibaadika nasiiban mafruuda addoommadaada waxaan ka qaadanayaa buu yidhi qeyb la jaangooyo la qadarayey la yaqaano wala udilannahum wala wallaahiye udilanna waan dhuminayaa oo dhuminayaa hum iyagii wala umaniyannahum waan yididiilo gelinaa yididiilada marka umniyadiisu waxay tahay naftoodu waxay jeceshahay inay koraan janno iyo naar inaynan ka dambeynin iyo bacdi toona cumrigu inuu aada ugu dheeraanayo aakhira haddii la tago wax dhiba inayna lahayn oo iska badbaadayaan iyaga wax badan buu u sheegayaa marka marka hore wuxuu leeyahy weli waa dhallinyartahay waa yartahay cumri baa kuusii dhiman haddana wuxuu u sheegayaa aakhira iyo waxaan la sheegayaa iyo janno iyo naar iyo wax jira ma ahna iska soco adduunyadan waa la noolaan waana la dhimanaa wax kale kama dambeeyaan waa sida uu gaalada ku wado mararka qaar ummatu moxamed ummatulijaaba dadka muslimiinta laftooda yididiilo gelina see ku yididiilo gelinaa cumri baa weli kuu dhiman berri aad towbad keeni doontaa taswiif maalinba maalinta ka dambaysa inu inuu in daacada uu ku amaahdo towbada inuu ku amaahdo ee wuxuu leeyahay haddaad xataa aakhiro dembi la tagto adiga maa shirki ku dhacay dunuub unbaad ku dhacday kabaa-ir ah kabaa-irna waa lagaa dhaafayaa waxaa laga yaabaa aayaadka rajada iyo si qaldan inuu kuu tuso oo kuwii khowfka iyo cabsidana uu kaa indhahaaga ka leexiyo yaa laga yaabaa oo markaa uu yidhaha ummatu moxamed ayaad ayaad ka mid tahay maxaa ku dhibaayo kollaba jannaad ku dambeynaya waxyaabahaas uu markaa qofkii macaasidii uu ku gelinayaa aadam iyo xawaa ayuu yididiiladaas ku bilaabay jannada markii waa kii marka ka kasoo bixinayay waa kii waa kii ku yidhi marka sidau alla sheegay hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wamulkin laa yablaa marka amaanidaas beenbeenta ah qofka inuu iska jaro qofka adiga xaqa kuu sheego aakhirada kugu cabsi geliyo dunuubta kaa waaniyo qofkaasaa dan warkiisa uu kugu jiraa wala umaniyannahum yididiilo geliyee oo yididiilo geliyee wala aamurannahum fare oo fare yacni waan amrayaa oo amrayaa maxaa muxuu amrayaa marka bitabtiiki muxuu amrayaa googooyn maxay googooynayaan falaa yubatikunna fala wallaahi yubatikunna way googooynayaan oo googooynayaan aadaana alancaami xoolihii dhagahoodii xoolaha dhagahooda marka maxay ku sameyn jireen suuratulmaa-idan ugu tegaynaa maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibati walaa wasiilatin walaa xaamin walakina aladiina walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadiba xoolihii marka ay iska daba dhasho shan dhadig oo kale markay isku xijiso dhegta in laga jeexo ee calaamad looga dhigo saa-ibo laga dhigo marka lagu sii daayo la iska sii daayo oo aan la raranin caanaheeda la cabin oo loo dhaafo asnaamta barnaamij marka wuxuu ka dhaadhiciyey wixii xalaasha ahana inay iska xarimaan taxriim iyo taxliil ayuu ka dhaadhiciyey sidaasay marka sameynayaan xoolihii marka iyagoo caafimaadka qaba dhashay ayay iyaga dhagahooda intay jeexaan ayay markaa intay tilmaamo iyo wax u yeelaan kuwa aynan cunaynin kuwa ay cunayaan nimankooda oo haweenku aynan cunaynin kuwa ay wadaagayaan markay baktiyaan wahaakada naam suurat lancaamna waa ugu tegaynaa ayb waqaaluu hadihi ancaamu waxarun xijrun laa yطcamuhaa ilaa man nashaau bizacmihim waأncaamu xurimat ظuhuuruhaa waأncaamu laa yadkuruuna sma اllahi عalayha اftiraaءa عalayh walaaamuranahum fare oo fare bitagyiiri doorin baan farayaa fala yugayirunna way doorinayaan oo doorinayaan khalqallaahi abuurkii alle meeshaa marka waxaa laga qaatay abuurka alle in la bedelo xaaraan inay tahay oo camal shaydaan inuu yahay walidalika rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi lacana allahu alwaashimaati wاlmustawshimaati wاlnaamisaati wاlmutanamisaati wاlmutafallijaati almugayiraati khalqa allahi lilxusni allaha lacnado kuwa jirkooda intay yacnii cirbado ku durduraan kadib marka sawir ku sameeyo ama magac ku qoro waxyaabahan marka taatuuga la yihaaho taatuuga taatuuga la yihaahdo oo qofku intuu jirkiisa cirbado inta ku mudmudo oo markaa sawirka uu rabo ama magaca uu rabo iyo loogu qoro qaarkoodna marka aanba baaba-aynin qofka aanba ka baaba-aynin xataa kaasaa marka waxaa la yidhaha washmi washmi ayaa la yidhaha wاnnaamisaati wاlmutanamisaatina kuwa baararka xiiraaya naagaha baararka qorqoro nin haddii uu yahayna kaba daranba ila naagaha waxaa samay jiray marka in baararkii intay qorqoraan ama ay xiiraan ama ay jeexjeexaan oy sidaa marka yeelaan tan samaynaysa iyo midda dalbanayso wاlmutafallijaati iyo kuwa ilkaha qoro oo markaa fanax ayna lahayn samaysto marka dambena waxaa nebigu uu yihi almugayiraati khalqa allahi lilxusni kuwa ilaahay abuuristiisa bedelayo qurux darteed u bedelayo meeshaas marka waxaa ku jira wasfi caama inaad yacnii abuurka alla bedesho ood u bedesho liajli yacni qurux raadinteed aada u bedeshaa waa xaaraan laba siyaabood waa u bedeli kartaa mid waxay tahay jiro darteed hadday jiro tahay shaygan adiga jirkaaga alla ku abuuray qaabkaas rabbi uu u abuuray xanuun iyo dhibaatow kugu hayaa inaad isdaaweyso mamnuuc maaha ma reebana oo wixii zaa'idkaa oo kale inaad iska gooyso hadday ku dhibayaan iyada marka cibaadallaahi tadaawow addooma allow isdaaweeya nebigaa yihi sal ll l slam wixii min baabi tadaawi a lama reebin ilkii maalan qofka xanuunay ku hayaan waxay noqotay marka qaar in la bixiyo laysku soo dhaweeyo haddii kale xanuunku ma is ma joogsanayo dhib ma leh kuwaas waa litadaawi waxaa kaloo midda kale ay tahay sababka labaad haddiiba ilaahay ku yacni shaaricu hadduu ku amray maalan ciddiyaha hadday dheeraadaan in la yska jaro abuur alla waayo laakiin inaad goysaa lagu faray adig garkii maalan hadduu ciraysto waxaa sunnaha marka qofka inuu dooriyo oo xinno iyo wax uu mariyo haddaad xinno mariso doorin maaha doorin sharcigu kuu diray waa labaan marka sheegay in sharcigu uu kuu diro wax sharciga kuu diray haddaad u dooriso waa fiican tahay tan labaadna waa inaad isdaaweyneyso labadaa wixii aan ahayn ee qurux raadin ah almugayiraati khalqallaahi lilxusni yay soo geleen culimada marka waxay yidhaahdaan sababta maxay tahay waxay leeyihiin fuqahada qaar badan oo kamid a taqriir ayaa ku jira litaqriir taqriir waa maxay dadkaa la sira waxaadan ahayn ayaa dadka tuse almutashabicu bimaa lam yucda ka laabisi thawbay zuurin nebigu wuxuu yihi qofka isku dharjinayo waxa aan la siinin waa nin laba marood oo been a wato beenuu sheegaa maalin walba waxaa soo gelaayo marka iscaddaynta naagaha iscaddeeyaa soo gelaayo dadka marka yacni tintooda tin kale ku xiraa soo gelaayo burukada lacana allahu alwaasilata waalmustawsila burukada weliba yacni waxay istuse tin dheer inay leedahay waana been ma laha waxaa soo gelaya tinta la jilcinaayo oo laga dhigaayo midab ayna lahayn inta loo yeelo taqriir waayo kulligood waxaynan ahayn yay dadka ku qaldayaan ay ku sirayaan mana bannaana arrimaha marka de mararna waa ka hadalnay hore dhibaatana dadka waaba ku hayaan qaarkood caafimaadkii baaba eber waxyaaba loogu talagalay yacni antifangal ah yani antifal antifangal agents yaa qof caafimaad qabaa maqaarkiisa marinayo qaarkood waxaa weeyaan halis badan ayaa ku jirto kuwo kale inta wax kale lagu daro oo yacni halkan lagu sameeyo oo bac lagu rido lagu xiro ee meel marka yacni kulayl badane jiingad la dhigo yacni yaa markaasaa saa marka jirka ay haweentii u marsato iyadii dhammaabaa qayirma qayirmayso bedelmayso xididadii baa cagaaranayo bannaanka soo baxaayo nabar hadduu ku dhaco ama dhaawac waxaa laga yaabaa inaan ama tolliinkeedu dhib inuu noqdo dhiig joojintii inay mararka qaar dhib noqoto dhibaato badan oo caafimaadaa ku jiro qofka saa markuu ku dhintana isaga qof isdilay waayo ogow ayb ta kalena taqriirkaana ma la ogolo waxaana waa daba waa daba socdaan shaydaan camalkiis waay maanta ummadda waxaasay u badatay marka dadka ganacsatada marka iyaguna waxaa ka ganacsanayo waa inay ka fogaadaan waxyaabahaas nacam waayo wax noocaana inaad ka ganacsato ma bannaana haddii daawada macno yacni hadday daawadani jirooyinka qaar lagu daaweeyo oo dhinacna ay yacni beeceedu uu xalaal ka yahay yani daawadan isticmaalkeeda si hadday min wajhinna ay ka bannaan tahay min wajhin aakharana aynan ka bannaanayn maalan wixii sidaas oo kale ah qofku ciddii uu isleeyahay si xunay u isticmaalay inuunan ka gedinaa fiican ee uu yidhaahdo dhakhtarkii kuu soo qoray warqadiisa keen hadduu uga gado marka binaan calaa daalika wax uga gado qofkaas dembi ma laha wixiisuna kasabkiisuna xaaraan ma aha laakiin waxyaabaha wax kalaba aan loo isticmaalin ilaa tan maahane waa halis waana in laga fogaado dadka ka shaqaysta waxaasna waxyaabaha ay ka shaqaysanayaan dee wax xaaraana ta kale marka iyada de dukaamo dhan oo waxaa jiro de nin kastoo hadda annagoanu halkan aanan ku arkin aniga laakiin uun wixii meelaha lagu arkana dadku un waa soo guurinayaan dukaamada marka timaha lagu iibiyo dad soomaalida laftooda qaar baan ku arkay oo dukaamo marka timaha lagu iibiyo yay gadaan oy leeyihiin war waxaan maxay tahay waxa keliyaba lacag laga helo waayay leeyihiin waayo waxa shaqeeya naagaa u badan naaguhuna boqolkiiba lixdan waxa ay shaqaystaan make up yay geliyaan way isku qurxiyaan marka iyagun baaba lacag laga helaayuu kuleeyahay sheikhow markaasaa burukooyin iyo cidiyo dhaadheer iyo wax daranoo iibinaan waxaasaa marka dadou ku masruufa dadaa loo soo diraa de kii loo soo dira hadduunan ogeyn de baabkiisu kaa ka hadli maayo anige qofkaas waxaas inuu iska ilaaliyo wayna dhici kartaa kolley meelahaanna dad waxyaabahaas oo kale ganacsi ka raadinaya waa wax mamnuuca marka waxyaabaha waayo haddii la lacnaday naagtii burukada gashanaysa haddaa adiga burukada u keento walaa tacaawanuu cala alihmi waalcudwaan aad adigana ku xadgudubtay ayb waxaa marka falaa yugayiruna khalqallaahi waxaa kaloo lagu macnay ay diinallahina bacdi lmufasiriin ay yidhahdeen diinkii allay bedelayaan waa maxa taxriim iyo taxliilkii walidalika alimaamu abari wuxuu yidhi wala'aamurana nasiiba almafruuda lii nasiibka aniga i la ii gooni yeelay yacni nasiibka aniga la ii qadaray oo la ii gooyey min cibaadika addoommadaada la iiga gooyey bicibaadati gayrika min alawthaani waalandaadi maxaa nasiib shaydaan looga dhigay caabudidda ay shaydaanka caabudayaan iyo ilaahay waxa ay la simayaan xataa yansakuu lahu ilaa ay marka shaydaankii ay caabudaan wayuxarimuu ay xarimaan wayuxalliluu ay xalaaleeyaan lahu yacnii shaydaankii taxriimkii iyo taxliilkiina isaga dartii ay u qaataan wayashracuu hayra wayashracuu hayra addiini aladii sharactahu lahum waa baadiyeynaya waxaan ku baadiyeynayaa inay jidaystaan oy qawaaniin ka dhigtaan diinkii adiga aada u jidaysay waxaan ahayn fayatabicuunii anay isoo raacayaan markaasuu leey wayukhaalifuunaka adna waa ku khilaafayaan barna dhib kaloo isagana nagu furan waay waxyaabihii ummaddan xaaraan iyo xalaal looga dhigayeyna haddii laga qaatay shaydaan oo tii allana laga tegay waa middaa imaamu dabari uu sheegaya wayashracuu hayra addiini aladii sharactahu lahum diinkii aada u jidaysay waxaan ahayn ayay sharci ka dhiganayaan fayatabicuunii wayukhaalifuunaka anay raacayaan adna ilaahu waa ku diidayaan qof baad arkaysaa marka dhahaya sidaan iyo sidaana loo codeeyey qaanuunku sidaanuu noqday waana ansax waana waxa waxaasna waa xaaraan hadda ka bacdi waryaa u dhiibay taxriim iyo taxliil waa bani aadan yare mow ilaahay uga tago taxliilka iyo taxriimka rasuulkiisii mow uga tago isagaa alla xaggiisa ka sheegaye wuxuu xalaal iyo xaaraana qur-aankii mow uga tago iyo sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi arrin aad dhibkeeda am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya-dan bihi illaah aayadda marka culimada macnahaasna waa ka qaataan laba mas'alana waxaa tilmaamay alimaamu alqurtubi masalada koowaad waxay tahay ikhsaa'u lxayawaan xayawaanka ma la dhufaani karaa halkan uu ku keenay waayo wala udilannahum wala umaniyannahum wala'aamuranahum falayubatikuna aadaana alancaami xayawaankii marka in la dooriyo yacnii in la googooyo bilaa maslaxa marka ikhsaa'u lxayawaan xayawaanka in la dhufaana maxay noqone wuxuu tilmaamay jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan calaa jawaasihi waayo maslaxa ku jirto marka la rabo in la qasho neefkaas hilibkiisu waa weynaana adaaxida iyo marka laga hadlaayo udxiyada iyo caqiiqada iyo hadyigana khisigu midka neefka dhufaanan ceeb ma aha waayo marka adaaxida la joogo ceebtu waa maa anqasa laxma waa wixii hilibka nuqsaamiyaa ceeb ah maadaama hilib ounan nuqsaaminaynin akharu ahlilcilmi calaa jawaasihi bay ku tageen mas'alada labaad oo laga hadlo waxay tahay xoolaha in la sunto oo sumad lagu dhigo iyaduna waa bannaan tahay oo xoolihii sakada waa calaamey jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam laakiin marka la suntaayo waxaa mamnuuca wejiga in laga sunto oo xadiid ibnu cabaas baa ibnu cabaas baa wuxuu arkay neef wejiga laga suntay markaasuu yidhi maxay yaa sun yaa suntay lacna allaahu man wasama alwajha allah lacnada wejiga qofkii sunto jaabir xadiidkiisuna wuxuu ahaa nahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu reebay can ildarbi fi lwajhi wejiga in laga garaaco dadka wa can ilwashmi wa can ilwasmi fi lwajhi iyo wejiga in la calaameeyo muslimaa xadiidkaa wariyey labadaas marka iyagu waa la ogolyahay haddaan wejiga aynan ahayn sumadda waa la ogolyahay dhufaanidda xoolaha la dhufaano liajli in lagu ama lagu udxiyeysto ama hilib ahaan loo gato iyada waxyaabahaasi dhib ma lahan waxaa kaloo bannaan ishcaarka waxaa la yidhaha al-ishcaar ishcaarka waxaa la yidhaahdaa xoolaha hadyiga loo wado yacni geela iyo lo-daa lagu sameeyaa yacni kuruska dhankiisa midig ama bidixda in inta midida saa loogu jeexjeexo oo dhiig laga keeno oo dhiigga dhinacyada loo mariya marka neefkaas lagu dharoobo taana marka nebigaa sameeyey sala allahu calayhi wasalama waxaana loo yeelaa xoolahaas dhiigga dhinac dhinac u marsan yahay oo yacnii ge kuruska geeskiisa midig ama bidix ka jeexan qofkii arko inuu ogaado in loo wado xaramka haddii uu dhumo neefkaas ninkii arko xaramku hore usii geyna ishcaar ayaa la yidhaahdaa iyaduna marka sunnaday ku timid waa bannaan tahay baabkan ma soo gelayo nin baa marka alimaamu tirmidi wuxuu warinayaa wakiic baa qof wuxuu ku yidhi xadiidkii ishcaarka intuu sheegay ayaa nin yidhi rasuul markaa wuxuuse rasuulkaasaa yidhi buu ashca rasuulkaa ishcaar sameeyey markaasuu yidhi ibraahimu naqaci waa diiday oo taabiciga ibraahimu naqaci arrintaa ma ogola markaasuu wuxuu yidhi warniyo waxaad adigu u baahan tahay in lagu xabiso xabsi inta lagu geliyo muddo lagaaga tago u baahnidaa buu yidhi nacam rasuulkaa sameeyaan ku leeyahay ibraahim ma samaynin baa ileedahay buu yidhi nacam maxay tahay waxaas nacam yacnii qofka markaa yacni aaday ugu ad adkaayeen a'imada salafka qofka marka inta loo keeno xadiid nebi uu yidhaha fulaan ma yeelin waxaas nacam haddii barnaamijba laga dhigta ka waran marka axaadiidta nebiga caqiida lagamaba qaada karo hadduu qof yiraahda maxaad malaynay marka bal qaaran qaaraa waxay qoreen caqiidada marka laga hadlaayo axaadiidta iyo nusuusta samciyaadka qalbiga ma ku degaayo oo qalbiga kuma qaboobayay dheheen laakiin marka laga hadlaayo caqliyaadka iyo falsafadda iyo waxyaabahaas yacni qalbigu wuxuu ka helayaa deganaan iyo qabow a-imo waaweyn oo caqiido loo daba joogo yaa sidaas qoraya waana macruuf kitaabada waxaas ay ku taalla waxyaabaha marka dadkii diinkoodii siday dadku ku wanaagsanaanayeen haddii diinkii asalkiisiiba war laga war un lagu haayan ayb masaa-ishaasaa marka aayaddan culimadu ay ka bixiyaan waman qofkii yatakid ka dhigto ashaydaana shaydaan weliyan weli qofkii ka yeesha shaydaan min duunillaahi alla sokadiisa min duunillahi marka waa qeydun laazimun waa qeyd laasimkii la dhihi jiray oo qeydka laasimkaa waxaa laga wadaa ninkii shaydaanka weli yeesho laasim alla waa ka tegay oo yacni nin alla ka weli dhigtay shaydaanna ka weli dhigan maayo ee ninkii marka shaydaan ka weli dhigtay ilaahay buu ka tegey inuu ka weli dhigto kaanam waa qeydun laazimun marka waa liannahu macnuhu waxay tahay laa yatakhidu shaydaana waliyan qofka shaydaan weli kama dhigto ilaa wahuwa laa yatakhidu lilaahi waliyan ilaa isaga oo weli ilaa yacni alla aan weli ka ka dhiganaynin walaayadii allou ka tegaa markaas faqad xaqiiqa ahee khasira qofkaa waa khasaaray khusraanan buu khasaaray khasaaro khasaarada oo mubiinan cad yaciduhum yacidu waa u yaboohayaa shaydaankii hum iyagiibuu u yaboohayaa yacni ballanqaad been abuu u sameynaa aakhiro markii la tagana muxuu ku odhanayaa markaas waa ku kufrinayaa oo wuxuu leeyay inii bari-un minka anu waa id qaala lil lilinsaani kfur marka insaankii uu shaydaanku insaankii ku yidhi ukfur kufri laakiin marka yacni falamaa kafara qaala inii bari-un minka markuu kufriyey wuxuu yidhi anu beri baan kaa ahay sidaa unbuu dhahayaa ballanqaadka beenta waa ka wayumaniihim waa ididiilo gelinayaa wamaa yaciduhum shaydaanu shaydaan u yaboohi maayo ilaa guruuran unba u yaboohayaa kado ulaa-ika kuwaadaa ma'waahum meesha ay u hoyanayaan jahannamu jahannamo waaye walaa yajiduuna mana helayaan canhaa iyada xaggeeda xaal ay tahay maxiisan macdilan leexasho maxiisan marka macdilan leexasho waayo masderna waa laga laqbayn karaa daraf miimiyana waa laga laqbayn karaayo makaanu lee leexasho meelay uga leexdaan can haadaas marka xaggay ku tacalluqaysaa waxay leeyihiin yajiduuna ma ku tacalluqi karto iyada can maba ku gudubtaba maxiisanna laguma tacallujin karoo masderku macmuulkiisiyo hormaray yacnii inuu macmuulkiisa ka hormaro oo sidaa marka uu ugu camal falana suuragal yacni iyadana in badanoo nuxaadda waa diidayaan oo yacni can haadan haddaan ku tacallujinno maxiisanta waxaa ka dhalanaysa dee masderkii inuu gadaal maray macmuulkii uu soo hormaray qolada laakiin ogol masale khilaafi waaye ee qolada ogol can haada maxaysanay ku tacallujinayn ayaga oo waxay leeyihiin walaa yajiduuna ma helayaan maxaysan leexasho canhaa xaggeeda ay ka leexdaan ma helayaan sidaas u tacallujinayaan qolada kalena waxay leeyihiin can haada xaalo ayaa laga dhigayaa kaa-in baa lagu tacallujinayaa maadaama maxiisan oo nakiro ah ay ka dambayso ayb wاladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati wاladiina kuwii aamanuu markii la sheegay kuwii gaalada ah mu'miniintii baa la sheegaya wuxuu alla ku uu yacni alla u yabo shaydaan yaboohiisa markii laga hadlay guruurna lagu tilmaamay yabooha alla run lagu tilmaamayaa waana sidaas wاladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyeen aلصaalixaati acmaasha suusuuban sanudkilu waan gelin doonaa hum iyaga jannaatin jannooyin baan gelin doonaa tajrii ay dureereyso min taxtihaa saraheeda iyo geedaheeda hoosteeda al-anhaaru webiyaalo ay dureerayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaa dhexdooda ku waarayo abaddan weligood ku waarayo wacd allaahi wacada allaahu daalika alla kaagaabuu yaboohay wacdallaahi alla yaboohiisuu yaboohay xaqan waxaqa daalika waxaqahu waa sugay alla xaqan sugiduu sugay marka wacdallaahi waa masder caamilkiisa waa qadaraynaayo wacda wacadahum wacdan ay ka dhigan tahay xaqanna marka waxaqa daalika xaqan waxaa kaloo bannaan wacdallaahi in caamilkeeda sanudkiluhum laga dhigo oo markaa laga dhiga masder macnawi ah sida abulbaqaa'i ayaa sheegay alcukburi ayb xaqan lafteedana wacdallaahidaba caamil in looga dhigana waa bannaan tahay waman yaa asdaqu ka run sheegid badan min allaahi alla yaa ka run sheegid badan qiilan xagga oraha xagga warka yaa ilaahay ka run sheegid badan marka ballanta shaydaanna waa been ballanta allana waa run shaydaan naarow dadkii u wadaa allana wuxuu kuu yacni ku kugu hanuuninayaa jannadii iyo dariiqaa toosan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih